xeryo qaxootiga dhaab ee dalka kenya weliba ku jira iskuullo walbarasho oo leh hoose dhexe iyo sare oo beeslaan eh oo maamulaan hay-ado samafalka amaiyo ku shaqeeyan arrimo walbarashada weliba ku faa-iideysadaan owlaado yaryar balse weliba banaana fursad walbarasho oyon haysana dadka winga lama sano ka hor xerada qaxootiga xagardheer weliba lakuirgilaya xarumo walbarasho oo dadka wiin eh gaar ahaan hanraabtalka bara doona qoraalkii akhriska maalmo sabtigiiyo xada hana kumid ee hanraabto fursadan heli iniyo ku faa-iideysadaan walbarashadan beesla-aante yaa weliba sheegana iniyo ku faraxsiina islamarkaasa iniyo diyaarinaya iniyo sii wadana walbarashadio magacaygoo saddexan waxaa la yidhahdaa duniyo xuseen cabdulaahi maasha allah tabaarak waxaan dhigtaa iskuulka helbi dhaadhaab waxaan imaanay laba sano ka hor ilaa hadeertaanna waxbaan ka baranaynay annaga iskuulkaas waxaan baranaynay sabti iyo axad wakhti kale jaanis umaanahayn sabti iyo axadda ilmaha iskuulka nooga joogo iskuulka aan wax ku baranaynana maana haysanin meel oo maaragtaa iskuul ah ilmaha ka maqan iskuulka marka intaas isla raadsanay sabti iyo axaddaasana qaadan jirnay faa'iise khaalid axmed baa lidhahaa ingiliishka iyo xisaabta meelay u socdaan iyo meelay ka socdaan ma garanaynin haddana waxaan garanayaa wixii meesha ku qoran qoraalkii baa akhrisanayaa buuggii baa akhrisanayaa cunugii baa cashar ka jikimayaa alxamdulilah ilmahayga waan ku tartarnaa casharka ay soo qaataan bareefadka ay kasoo dhigtaan kuwa iskuulka alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan waxaa kaloo ku mahadsan intii noo fidisay gargaarkan waxaan u baahannahay in naloo sii ballaariyo oo naloo sii laba jibaaro waalidiinta guriga joogta waxaa ugu baaqayaa mugdi waxaa ku jira qof aan waxba baranin bulshada waxaa ugu baaqayaa khaasatan hooyooyinka inay wax bartaan wax fahmaan wax wax akhriyaan inta kasii dambaysana wax u sheegaan oy ka faa'idaystaan waxbarashada maasha allah magacayga waa ruqyo cabdulaahi geelle waxaan jiraa toddobaatan sano xagardheer ayaan deganahay waxaa wax ka bartaa iskuulkan adhiltiga maantana shahaadadii ayaan gacanta ku soo dhigay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin shucuurtayduna aad bay u kacsanto aan ugu faraxsanahay inaan sii watana waan jecelahay insha allahu tacaala mana ka haraayo waxbarashadeeda kor si qaado kuwa ilafilkaa iyo kuwa iga waaweynna way sii baran karaan waxbarashaduna da ma leh waxaan ugu baaqayaa intay iga dambaysa ama maaragtay aan weli waxbarasho u imaanin inay u yimaadaan waxbarashadoodana ay kor u qaadaan si nuurka indhaha ay u helaan waa nuur waxbarashadu dhalinyarada hirgeliyda iskuulladan wallakabaro hanraabta da-de yaa walibayo kuwarbiana baayaa sheentay inii la furo iskuulladan iyo sida iyo hadda walbarashadan dareeranga arday ardaydaas oo ku qalijabinayeen laba sana oo ay baranayeen sida wax loo akhriyo iyo loo dhigo khaasatan sida xisaabta luuqadda ingiriis marka alxamdulilah labada sana way soo dhammaysteen horta barnaamijka horta awal wuxuu ahaa tijaaba waxay dhahaan luuqadda ingiriiska baylot project waxaan rajaynaynaa inuu socdo oo hadda uu ka baxo waxaas haddii loo helo meeshii lagu sii wadi lahaa iyo santaradii waxaan rajaynaynaa arday fara badan inay ka soo qayb galaan oo imaadaan iskuulkan wuxuu socdaa muddo laba sano ah oo hadda lugta la galay sanadkii saddexaad meeshaan degannaha ay tahay xaraq qaxooti